bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee reediyo kismaayo qodobada warka duhur aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee kismaayo oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyey imtixaamka shahaadiga dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle oo ka wada hadlay gurmashada dadka ka barakacay fatahaada beledweyne wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay magaalada boosaaso dowladaha soomaaliya iyo qatar oo ka shiray dhinacyada iskaashiga iyo maalgashiga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dilay shan xubnood oo ka tirsan kooxda shabaab qodobada wararka dibadda aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah israa'iil oo dishay in ka badan afar iyo labaatan ruux ay ku jiraan caruur iyo haween
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis koob iyo toban bish sanaad sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka warka duhur waxaa soo saaray cabdimajiid cabaas aadan farsamada waa cabdirasaaq xaaji cali cabdulla socoto anigoo cabdifataax xaaji muudeyna waa idinla socodsiinayaa warkii oo fidsan arday ardayda dugsiyada sare ee kismaayo oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyey ee imtixaamka shahaadiga cabdinajiib cabaas aadan ayaa warbixinta warkaas faahfaahinaya
diyaargarowgii ugu adkaa ayaa xilligan ka soconaya xarumaha waxbarasho ee dalka gaar ahaan midda kismaayo waxaa xilligan ardayda dhigata galaaska laba-iyo tobanaad ee dugsiga sare xilligan ay ku guda jiraan diyaargarowgii ugu dambeeye iyada oo markaasi wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhowaan ay ku dhawaaqday in toddoba-iyo labaatanka bishan la qaadayo imtixaamka shahaadiga ee dugsiga sare iskoolaadka kala duwan sida farjano ganaana iyo guud ahaan iskoolaadka kale ayaa xilligan ardadooda waxa ay yihiin kuwa si weyn xilligan ugu diyaargaroobay imtixaamka shahaadiga ee dugsiga sare kaas oo sanad walba mar ay qaado wasaaradda waxbarashada ee dalka qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe sare ee farjano oo aan markaasi kula kulanna xilli ay diyaargarow ugu jireen imtixaamka waxa ay markaasi sheegeen in xilligan ay jiraan diyaargarow adag in ay ku guda jiraan waxaana ay sheegeen in ay guul ka rajaynayaan imtixaamka ka imaan doona dhinaca wasaaradda waxbarashada ee dalka
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa asma cabdiraxmaan axmed oo ka mid a ardayda dhigata iskuulka farjano gaar ahaan fasalka labiyo tobnaad dhammaan ardayda ila midka ee galaysa imtixaanka dowladda waxaa u rajaynayaa guul in badan waa soo dadaalnay haddii kadibna waxaan sugnaa waa imtixaanka uun insha allah mar walbana guul baanu rajaynaa ardayda soomaaliyeedba guul baan u wada rajaynaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdirasaaq xuseen cabdulaahi waxaan ka mid ahay ardayda foomfoorka sanadkan waxaan ka socdaa iskuulka oo farjano insha allah imtixaan waxaan sugaynaa imtixaankii oo national examinationkii oo insha allah bishan dabadeeda dhici doona si dowladdu saacisay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imtixaanka geli doono diyaargarowga xagga ardayda aaday u diyaargaroobeen waan diyaargarownay labada bilood u dambeysay malaajacooyinkii daraasiinta aad bay noogu socotay casharadiina waa noo wada dhammaadeen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in nidaamka lagu guuleeyo oo si khayr la noogu soo dhammaado bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waa cabdimaalig jilaan axmed maxamed oo dhigta iskuulka farjada brimil and secondary school maanta waxaa noo dhammaaday itixaamkii iskuulka ee finaalka haddana waxaa isku diyaarin doonaa beryahan oo dhan waxaa noo socotay maraajaco haddana waxaa isku diyaarin doonaa imtixaanka dowladda ee qaranka waxaan rajaynayaa inaan ka soo muuqan doono kaalimaha hore ee iskuulka farjano marka dhammaanteen waxaan rajaynayaa guuliga gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa samiiro bashaar cusmaan oo ka socota iskuulka farjano waxaan nahay ardayda sanadkan fonfoorka ah waxaan u diyaargaloobaynaa imtixaanka dowladda waxaa diyaargaloobahaa dhammaan ardayda iskuul iskoolaadka ee gobolka jubbaland waxaana maanta aan u rajaynayaa ardayda gobolka jubbaland inay guud iyo gobonnimo insha allah imtixaankana oo diyaargaloob muraajacadan aad bay noogu socotaa
guud ahaan soomaaliya marka laga tago labada maamul ee puntland iyo sidoo kale somalilan keliya inta kale waxa ay markaasi yihiin kuwo ku midaysan imtixaamka shahaadiga ee ay qaado wasaaradda waxbarashada ee dalka xilli horay uu wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir uu u shaaciyey in ardayda markaasi laga daayay lacagta khidmada ee shahaadada dugsiga sare taas oo markaa u dhiganta lacag dhan labaatan dolarka maraykanka ahay hase yeeshee dhinaca kale ardayda iyo weliba guddoomiyahooda waxa ay sheegeen in dhanka wasaaradda waxbarashada ee jubbaland ay ka codsanayaan lacagta halkaasi lagu soo rogay ee labaatanka dolar in loo daayo oo aysan markaasi awoodin laakiin ka arday ahaan ka foonfoor ahaan gaar ahaan ardayda jubbaland haddaan nahay cabashaan qabnaa cabashadaas ku saabsan wasiirka federaalka wuxuu sheegay ardayda inaan khidmaddii laga qaadi jiray ee ahayd shahaadadii iyo raqamjuligtii waxaa lagu xidhi jiray inaan wax lacaga laga qaadinin waxaanana soo gaadhay war ahaa in ardayda lacag laga rabo khidmadaha labaatan dolar marka ka arday ahaan waxaan leenahay wasiirka codkiisa la tixgeliyo ardaydana maadaama ardayda soomaaliyeed ay durufo badan jiraan ardayda ayna wada awoodin inay labaatankaa doolar dhiibaan inay ardayda micnaha loo naxariisto oo wasiirku su ugu naxariistay dadka ka hooseeya ama ay eeristeed ha noqdaan ama shaqaalaha kale rayidka ay u naxariistaan iyaguna dhinaca kale maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee farjanno dhankiisa oo arrinkan wax aan ka weydiinnay waxa uu sheegay jiritaanka lacagtaasi balse uu sheegay in ay kala fariisan doonaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir seraar maax
halkan waxaa weeye iskuulkii farjanno oo ka kooban dugsi hoose dhexe sare haddana waxaan sugaynaa anigoo ah maamulihii iskuulka farjanno waxaan u diyaar garoobaynaa imtixaankii naqliga iyo shahaadigaba ahaa aad iyo aad baan u diyaargarownay haddana diyaargarowgi waan sii labanlaabaynaa arrinkaasi waan la soconaa wasiirkii federaalka faarax macalin wuu lacagtaa wuxuu yidhi ardaydii waa laga cafeeyey lagana qaadi maayo arday soomaaliya lacagtaas waka jubbaland weli arrintaasi kamaana wada hadlin marka insha allah iyagana waan ka wada hadli doonaa khayr iyo wanaag maanaan wasaaradda waxbarashada iyo wasiirkeeda ka rajaynaynaa toddoba-iyo labaatanka bishan waa maalin markaasi si qaran ay u geli doonaan ardayda imtixaamka kaas oo markaa lagu kala ogaan doono waxyaabihii ay barteen xilli soomaaliya ay markaasi ka soo kabanayso burburkii iyo colaadihii sokeeye ee dalka sidoo kale waxaa xusid mudan in sanadkan deegaano badan ay dowladda xoraysay cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic raadiyaha codka jubbaland kismaayo
aad buu u mahadsan yahay cabdinajiib cabbaas ayuu kaasi ahaa dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa ka wada hadlay gurmashada dadka ka barakacay fatahaadda magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa kulan kula yeeshay magaalada muqdisho gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka muxudiin macalin cabdulle madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoomiyaha kala hadlay sidii gurmad deg deg ah loo gaarsiin lahaa bulshada beledweyne oo ku barakacay fatahaadda uu geystay webiga shabeelle madaxweyne ku-xigeenka ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka soomaaliyeed qorba joogta iyo hay-adaha samafalka inay u gurmadaan dadka fatahaadaha ku barakacay ee magaalada beledweyne wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay magaalada boosaaso iyadoo ciidanka booliiska ee magaaladaasi ay ku jiraan howlo lagu xaqiijinaya amniga cabdirasaaq wadani ayaa warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya dhallinyaro ku hubeysnaa toorey ayaa waxa ay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dhallinyarada magaaladaasi wiilka lagu magacaabi jiray marxuum maxamed jaamac ayaa maalmo ka hor dhigtay xafladiisa qalinjabinta fasalka labaiyo tobnaad ee dugsiga sare waxa uuna u geeriyooday toorey ay ku dhufteen dhallinyaro ciyaal xaafadeed ah oo uu damcay inuu ka badbaadiyo nin kale oo dhallinyaro ahaa isla markaana ay eryanayeen ciidamo ka tirsan booliiska puntland ayaa tegay halka ay dhacdadaasi ka dhacday oo wiilkaasi dhallinyarada lagu dilay balse aysan ku guuleysan ay gacanta kusoo dhigaan dhallinyaradii ka dambeysay falkaasi laamaha amniga iyo maamulka magaalada boosaaso ayaan weli ka hadlin dilka wiilka dhallinyarada ah ha yeeshee ehelkiisa ayaa dalbaday in lasoo qabto dadkii ka dambeeyey dilka wiilkooda islamarkaana cadaalad la marsiiyo maalmihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso xaafadaheeda qeybtooda waxaa markaasi laga cabanayay dhallinyaro koox koox u socota oo adeegsanaya toorey iyo agab kale oo mararka qaar ay dhibaato markaasi ku geysanayeen xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi
dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa ka shiraya dhinacyada iskaashiga iyo maalgashiga cabdirasaaq xaaji cali cabdulle socoto ayaa faahfaahinaya wasiira dowlaha arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane cali maxamed cumar ayaa magaalada dooxa ee caasimada dalkaasi qatar kula kulmay dhigiisa dalka qatar suldaanad bin zayd al mugre kulanka ayaa intuu socday ayaa waxaa laga hadlay siyaabaha loo xoojin karo xiriirka labageesoodka ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha iyo sidoo kale fursadaha horumarineed ee dhinacyada iskaashiga iyo maalgashiga dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ayaa ka dhaceeya xiriir soo jireen iyo iskaashiga dhanka istaraatiijiyada adag iyadoo qatar gudaha magaalada caasimada ee muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka fulisay mashaariic horumarineed iyagoona ay dhistay kaabiyaasha dhaqaalaha sidoo kale magaalada muqdisho ka hirgelisay waddooyin muhiima
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dilay shan xubnood oo ka tirsan kooxda shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan waxay ka sameeyeen xalay deegaanka gumay sideed oo sagaal kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka war helay in xubno ka tirsan al-shabaab ay isku urursanayeen deegaanka gumay sideed si ay u dhibaateeyaan shacabka degmada awdheegle waxaana ka hortagay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xogtaasi helay howlgalka qorsheysan ayay ciidanka xoogga dalka ku dileen shan xubnood oo ka tirsan kooxda shabaab iyagoo sidoo kale dhaawacay saddex kale sida wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed uu xaqiijiyey taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare nuur maxamed gaabow halka warkaaad kala socotaan waa reediyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland akhbaaraadka caalamka ayay noo soo socda ha yeeshee waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana diyaar la ah cabdirasaaq xaaji cali cabdulle socoto cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay afka xaaji wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka doora ee raadiyaha kismaayo codka jubbaland ku bilaabay dhegeystayaal kulamada la ciyaarayo ee samafinaalka yuruba liga kooxda kubadda cagta ee juventus ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee safirila kulan ka tirsanaa ee samafinaalka yuruba liga ka oo ah mid aada u xiiso badan ayaa soo galaya caawa tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika dhanka kale roma ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee bayer leverkuson kulan ka tirsanaa samafilka samafinalka na yuruba liga waxaana bayer leverkuson ay dooneysaa in ay kulanka caawa ee guul ka gaarto kulankaas oo ah mid aad u xiiso badan ayaa soo galaya caawa tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika aan dib idinku celiyay muudey iyo qeybaa warka ka dhiman
aada buu u mahadsan yahay socota ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay xubintii ciyaaraha akhbaaraadka caalamka ayaanu aadaynaa ciidanka israa'iil ayaa dilay in ka badan afar iyo labaatan ruux oo ay ku jiraan caruur iyo haween ciidamada israa'iil ayaa wada weeraro xagga cirka ah toddobaadkan waxaana ay ka wadeen aagga ghaza halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan afar iyo labaatan falastiina oo ay ku jiraan shan dumar ah shan caruur iyo sidoo kale dhowr hogaamiye oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa islaamik jihaad ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen taliyo sare ka tirsan cutubka qaabilsan gantaalada kadib markii ay weerar cirka ah ku qaadeen dhismo ku yaala koonfurta khan yoris ee ghaza saacadihii hore ee maalinka khamiista jabhadda islaamik ee falastiin ayaa ku dhawaaqday ka hor waaberigii saaka geerida cali jahle oo ah taliyihii qeybta gantaalada kaasi oo ku dhintay duqeymo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen koonfurta marinka gaza in ka badan afar boqol oo gantaal ayaa laga soo tuuray ghaza kuwaasi oo lala beegsaday deegaanada israa'iil xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa cambaariyey falalka khasaaraha leh ee loo adeegsaday dadka rayidka oo ay ku jiraan caruurta haweenka wuxuuna intaasi raaciyey in weeraradaasi uu arko mid aan la aqbali karin una baahan in si deg deg ah loo joojiyo guud ahaan warkii aad kala socoteen radio kismaayo doornimadan khamiista oo ay naga intaa warka fantastic ayaa soo saaray farsamada socota anigoo afka xaajina waa idinla socodsiinay warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo